bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجmعين ama bعd qal الإmam أbu cabdالرحmn النsائي raximh الlah bab hal yuؤkd أxad bjariiraةi غayrih hal yuؤkad أxad qof ma loo qabanayaa bijariiraةi غayrihi isaga غeyrkiis wax uu keensaday dembi uu qeyrkiis galay isaga ma loo qabsanayaa wabilisnaadi qaala akhbaranii haaruun bnu cabdillaahi qaala xadahanaa sufyaanu qaala xadaanii cabdulmelik bnu abjar wahuwa cabdulmelik bnu saciid bni abjar huwa hiqat caabid can iyaad bni laqiiطi can abi rimhata qaala ataytu اnabiya slى اllahu عalayhi waslama nebigan u imid maca abi anoo aabbahay la socdo faqaala wuxuu yidhi man haadaa macaka waa aya kan adiga kula jiro qaala wuxuu yidhi ibnii wiilkayga waa ashhadu bihi waan ka marqaati kacayaa wiilkaygoon marqaati ka ahay ama ishhad bihi labadaba waa la dabdiyey ishhad bihi marka ay tahay hamsada wasli ay tahay macnuhu waxaa weeyaan ishhad bihi marqaati adigaba i ka noqo wiilkaygiio markhaati iiga noqo qaala wuxuu yidhi amaa inaka adiga laa tajni calayhi jinaayo dushiisa usoo jiidi maysid walaa yajni calayka adigana markaa yacnii korkaaga jinaayo usoo jiidi maayo marka markuu ka yaabay nebiga sal ll ly slama sida uu ninkaani ou cunugiisa inuu hubo oo isula hubo oo ugu faraxsan yahay ayuu wuxuu yidhi sidaan aada og tahay oo kani in wiilkaagii uu yahay aada u og tahay wuxuu leeyahay saas aa isugu dhowdihiin dembi oo asaga galay adiga laguu qabsan maayo dembi adiga aada gashayna asaga loo jinaayeyn maayo loo qabsan maayo ayb sidaan markaa de carabta jaahiliyadii baa carabta jaahiliyadii baa waxay ahaayeen qofka haddii uu qof dilo qofkii wax laga dilay ninkii wax ka dilay ma ahane nin kaleu raadsan jiray ama ciddiisa ah ama uu isleeyahay marka waa uga argooso kartaa waana dhaqan soomaalida laftooda aan ku cusbayn oo ay iska yaqaanaan waay oo ninkii wax ka dilay maahane nin ku qabiiloo meel iska maraayo ayay dilayaan weliba reer baadiyaha waa ku badan tahay qolaa qolo wax ka dilayso qoladii meel kale qolo kaloo meel kale iska joogto ceel iska shubanayaanay eber ka dhigayaan ayagana kuwaasay marka ay u dilayaan ayb marka taasuu marka xadiidku uu diidaa caaqilada waxaan loo xambaarinayo iyada waxaan caaqilada iyadana loo xambaarinayo oo laleeyahay diyada uu qofkan yacni khata wax ku dilay ama shibhu camdiga markuu qofka wax ku dilo qabiilka ama yacni qaraabada ha ka bixiyaan la leeyahay baabkan ma soo gelaya maya min baab iljinaaya maahane waa min baab atanaasur waaye ee baabkan ma soo gelayo qabiilada marka dembiga ninkaanaa la idiin haystaa maahane waa ninkiinaan u gargaara waa qaamaysan yahay waa qaamaysan yahay idinkaana fahmi karo oo ogaan karee bal idinku uhiiliya oo ninkan u gargaara waaye marka xamlul caaqilati caaqilada adiyata ay qaadayso ee caniiljaani ay ka xambaarayso waa min baabi tanaasub ee ma ahan in loo qabsanayo idinka ad disheen iyo la leeyahay ma aha wa bihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu haylaan qaala xadahanaa bishru bnu sariy qaala xadahanaa sufyaanu can ashcaha can اlswad bni hilaalin can haclabata bni zahdamin alyarbuuciy wa huwa mukhtalafun fii suxbatih ninkan alxaafid alcijlina waxa uu yihi taabiciyun hiqa qaala kana rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu ahaa yakhdubu fii unaasin dad ayuu u qudbeynayay dhexdooda min alansaari ka mid ah faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah haaulaa'i kuwaani banuu haclabata bni yarbuuc qabiil dadkaas waay qabiilada qataluu fulaanan hebelay dileen fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliyada yacnii qoladaani waa ree hebelo jaahiliyadii bay qof dileen faqaala nabiyu sal ll ly slam nebigu wuxuu yidhi wahatafa bisawtihi codkiisiibuu kor ula dhawaaqay alaa laa tajnii nafsun cala alukhraa naf markaa yacnii ma jinaayeynayso oo jinaayo uma soo jiido cala alukhraa mid kale korkeeda yani nafi naf jinaayo uma soo jiido tii wax jinaayeysoo qalad ka gashay unbaa cuquubada sharciga lagu qaada marka macnaheeda idinku qoladan ninkii aad ka aragtaanba ha ka qabsanine ninkii wax idinka dilay un raadiya waayo macnaha ayb mararka qaarna dee dulmiga dhacaya waxaaba ka mida in qofku uu yidhaahdo war waa kanaa ninkii wax idinka dilay waa kanaa disha waa idiin soo xirnay waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan maya ma rabna anaga kan midkaani mid qiimo gala ma ahan waxau galana male mid qiimo galaan rabnaa oon mid kaloon dembi gelin oo laga yaabo ummadda macno ugu fadhiyo oo ama dad u kaalmeeyo ama wanaa yacni il yacni qoyskiisa ama iyo dadka caamkaaba wax ugu filan ayaa marka reer hebel dartiis loo dilah mararka qaar marka waxaa dhacaysa in dadkii wanaagsanaa dhan jug yaraa dhac ayaa dhacayso inay marka ay qaxaanba yani siyaalkaas oo kale marka wax aada u foolxun caqligana ku foolxun shar sharcigana ku foolxun وبه qال أخبرنا أحمد بن سليمان qال xdثنا معاaوية بن هiشhام عن سفyان عن أشcث بن أبي الشhعثاء عن الأسود بن هiلاaل عن ثعلبة بن زهدم qاala انتahىa qوم qolo ayaa waxay soo gaareen min bني ثacلبةa reer bني ثacلبة ilى النبي bay soo gaareen نبga sلى اه عل سلم وهuوa يkطب نبigoo qudbaynayo faqاala رaجuل nin baa wuxuu yihi yا رasuul الله haaؤuلaaءi bنو ثacلبة بن يربوع waayo kuwan qatluu fulanan hebel ay dileen rajulan min asxaabi الnabiyi sal ll ly slam nin asxaabta nebiga ka mid ah faqaala الnabiyu sal ly slam laa tajnii nafsun calaa ukhraa naf mid kale jinaayo uma keento wabihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu haylaan qaala xadahanaa abu dawuuda qaala akhbaranaa shucbatu can ashcata bni abi shacthaa qaala samictu laswad bna hilaali yuxadiثu can rajuli min bani haclabata bni yarbuuc ana naasan min bani haclabata qolo yani qoladaa ka dhalatay ataw nabiya sal l slam nebigay u yimaadeen faqaala rajulu nin baa yidhi yaa rasuula allah haaulaa'i banuu haclabata bni yarbuuc waayo kuwan qataluu fulanan hebelay dileen rajula min asxaabi الnabiyi sal l slam faqaala الnabiyu sala اllahu alayhi wasalama laa tajnii nafsun calaa ukhraa naf mid kale ma jinaayeyso meeshaa marka waxaa soo gelaya xataa in loo xiro xataa ma aha in loo xabiso xataa qalad waayo nacam qof markuu dembi galo qofkaanuu dhalay qofka dembiga galay ninkaanaa dhalay ha loo soo xirto sax ma aha waayo ninkan dembiga ou galay ninaan dembi gelin ma loo xiri karo ma bannaana haddii ay jirto kafaalatulbadan ninkii maalan nin baa ka ayaa kafiil ka noqday oo wuxuu yidhi ninkaani anaa keenayo maalinkii loo baahdo isagaa laga rabaa maxkamadda maxkamadda maalinkii loo baahdo anaa keenayo yidhi isaga damiintay ninkaas oo kale marka haddii isaga de taqsiir iyo tasaahul iyo wax ka yimid iyo ou jiro de waa la ciqaabi waa la qaban karaa markaas wixii keen ama waa la in la yidhaha waa suuragal laakiin ninkii baaba iska dhuuntay laftiisii kanuu intuu u gooyow ka dhuuntay ninkan in la xiro ma ahan xataa xarig male qofka saas maxaad u malaynaya marka nin aan damiinanin meeshuu dembiga ku galay aan ka warqabin in layskaga xabiso layskaga xiro sax ma noqonaysa markaas ayb wa bihi qaala akhbaranaa abu daawuuda ilmo yaryarna kaba sii daran yani qofkan lacagtii uu bixi waayey ilmaha ka soo aruuri maxaa ilmahan maxay dembiga oo geysteen maxaa ilmahan loo aruurinaa waa waxyaabaha foosha xunoo qalbi adayga ou keenay waayo in naxariis darrada iyo diinkiio aada looga fogaanayo waayo ilmo yaryar inaad yacni qofkan wixii laga rabay oo bixi waayey ilmihii aan ka qabana marka isagaa imaanaya hadhow wax yacni jinaaye dad aanba xataaba jinaayo gaarin inay wax dembiba dadaan gaarin in la yska haysto sax maaha wabihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu haylaan wabihi qaala akhbaranaa abu dawuud waa sulaymaan bnu sayf qaala xadahanaa abu cataabin waa sahlu bnu xamaad addalaal albasriyu saduuqun qaala xadahanaa shucbatu can alashcahi bni sulaymin can اlaswad bni hilaalin wa kaana qad adraka الnabiya sal ll ly slam nebiguu soo gaaray yani waa soo gaaray wax waa ka wariyey maaha macnaheeda nebigu waa waa soo haleelay zamaanka zamanka nebiguu soo gaari karaa waqtigiisa mucaasaraa dhex mari karta laakiin inuunan arkin saa uunan saxaabi ku ahayn waa dhici karta can rajulin min bani haclabata bni yarbuuc ana naasan min bani haclabata asaabuu rajulan nin ayay asiibeen min asxaabi nabiyi ka mida sal l ly slam waa dileen faqaala rajulu min asxaabi rasuulillahi sal ly slam nin asxaabta nebiga ka mida yidhi yaa rasuula allah haa-ulaa'i banuu haclabata qatalad fulaanan bay dishay faqaala rasuulu llahi sal ly slam laa tajn laa tajnii nafsun calaa ukhraa qaala shucbatu ey laa yu'qadu axadun qof la qaban maayo biaxadin loo qaban maayo kale qof qof kale sababtii loo qaban maayo wallahu aclamu wabihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadahanaa abu cawaanata can ilashcahi bni sulaymin can abihi can rajuli min bani haclabata bni yarbuuc qaala ataytu nabiya sal ly slam wahuwa yatakalamu nebigan u imid isagoo hadlaayo faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah haa-ulaa'i banuu haclabata bni yarbuuc waaye aladiina asaabuu fulaanan hebel asiibay asiibeen yani nimankii hebel dilay waay yani ninkii dilay qoladii uu ka dhashay waaye macna saas waay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi laa laa yacnii wuxuu ujeedaa tajnii nafsun calaa nafsin ma jinaayeynayso wabihi qaala ahbaranaa hanaad bnu sariy fii xadiidihi can abilaxwas can ashcaha can abiihi can rajuli min bani yarbuuc qaala ataynaa rasuula اllahi sal l slam wahuwa yukalimu الnaasa faqaala ilayhi naasun dad baa waxay ku yidhaahdeen faqaaluu yaa rasuula allah haa-ulaa'i banuu fulaanin aladiina qataluu fulaanan hebel dileen faqaala rasuulu اllahi sal l slam laa tajnii nafsun calaa ukhraa naf mid kale ma jinaayeynayso wbihi qaala akbaranaa yuusuf bnu ciisa wahuwa abu yacquub almarwasiyu wahuwa hiqat faadil qaala akbaranaa alfadl bnu muusa wahuwa sinaaniyu hiqatun qaala akbaranaa yaziidu wahuwa bnu ziyaadi bni abiljacd can jaamic bni shadaadin can taariqin almuxaaribiy ana rajula qaala ya rasuula allah haؤulaaءi banuu haclabata bni yarbuuc aladiina qatluu fulana fi اljaahiliya fakhud lanaa biha'rinaa marka annaga aarsigeenna nooga qaad nin bay naga qabaanay naga dileene aan ka aarsanno fa rafaca yacnii yadayhi nebiga labadiisii gacmoodou kor u qaaday xataa ra'aytu bayaada ibdayhi ilaa kilkilihiisa caddaantooda aan arkay wahuwa yaquulu isagoo dhahayo laa tajnii ummun calaa walad hooyo jinaayo uma keento calaa waladin ilmo korkooda yani hadday hooyadu dembi gashay ilmuhu dembi ma gelin waay macnaha xadiidkan marka duruqdiisa oo dhan marka aad baa duruq fara badan buu ka keenay aad buu ugu dheeraaday macnaha uu keenaya tarjamadii xadiidkana mudaabaqadoodu waa daahir qaala baabu lcayni alcawraa'i asaaddati limakaaniha idaa dumisat baabu lcayni in ishii alcawraa'i yacnii qofka yani halka cilla ishii marka ciladaysnayd aan waxba arkaynin asaaddati ee daboolnayd limakaaniha booskeeda ku daboolnayd yani waxaa laga wadaa il aan wax arkaynin laakiin booskeeda ku taallo waayo isha markay booskeeda ku taallo oo xadaqada meesha wareegsanee isha ay buuxinayso qurux waayo hadday laakiin ishii meesha ka maqan tahay foolxumo waayo nacam hadhow marka ma la dhahaayo ninkan awalba muxuu ku arkayay ishiisa hadduunan awalba wax ku arkaynin haddii laga fujiyo iyo haddii kale isku mid waayo inaan la dhihin macna marka isha booskeeda daboolayso ee laakiin aan wax arkaynin idaa dumisad haddii la baabi'iyo oo iyada dhan meeshii laga baabi'iyo idaa dumisad macnaheeda waa maxay idan idaa idan idan idaa anmaxad idanmaxad haddii ay markaa ishii markaa ay tirtiranta iyada dhanba tirtiranta marka booskii bayba ka maqan tahay khulaasadu marka waxay tahay nin ila haddii ishiisii laga fujiyo oo laga bixiyo muxuu helaa xukunkiisu muxuu yahay sharciga wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu ibraahima bni muxamadi wahuwa albusriyu saduuqun qaala akhbarana bnu caa'idin waa moxamed bnu caa'id abu axmed addimashqiyu saduuqun rumiya bilqadar qaala xadaana alhaythamu bnu xumaydin whuwa alghasaniyu abu axmed ow abulxaariث saduuqu qaala akhbarani اlcalaa wahuwa bnu اlxaariث alcalaa bnu اlxaariث alxadramiyu abu wahb addimashqiyu saduuqu faqiih lakin rumiya bilqadr waاkhtalط muslim iyo asxaabu sunan arbaca u wariyaan wahuwa bnu اlxaariث can cmr bni shucaybi can abihi can jadihi ana rasuula اllahi sal ly slm nabiga qadaa wuxuu xukumay fi lcayni اlcawraa'i isha yacnii qofkeedu uu la-yahay isha cawarka ah assaadati limakaanihaa booskeeda buuxinayso idaa dumisad haddii la baabi'iyo iyada dhanba wuxuu xukumay bihulufi diyatihaa diyadeeda saddex meelood meel yacani ishaani hadday fiyoobaa lahayd diyadeeda meeqa waay nin markuu yahay waa konton halka il waa konton nin haddii uu yahay konton marka waxaad u qaybinaysaa saddex meelood marka konton oo saddex loo qeybiyey meesheed ayaa la siinaa qofkaas marka ile il kaamila lagama soo qaadi karo wax umaji ishu laba waxba waa waa lagu qabaa arkiddana waa waa waa waa waa muhimmad inay wax aragto muhimadda labaadna waxay tahay markay meesheeda buuxinayso waa qurxan tahay oo qofka qurux iyo macnay ugu fadhisaa ninkani hadda marka quruxdii baa laga baabi'iyey arag lagama baabi'inin ilaa awalba wax ma arkaynine waxaa loo xukumay marka saddex meelood ishaas haddii iyada dhan iyadoo fayoow haddii la tuuri lahay saddex meelood diyadii la qaadi lahaa saddex meelood meeshii wa filyadi shallaa'i gacanta qallalanna idaa qudicat haddii la gooyo bihuluthi diyatihaa diyadeeda saddex meelood meelow ayuu xukumay marka saddex marka loo qaybiyo meel ayb gacanta qallalan oo qofka yacni aan waxba unan ku qabsan karin haddii laga gooyo ilaa quruxay u ahayd awale saddex meelood meel wa fi sinni sawdaa iliga madow yacnii iliga qofka ka ciladaysanee madow isagana idaa nusicat haddii la rido bihuluthi diyatihaa ishii yacni iligii diyadiisii saddex meelood meel ayuu xukumay saddexdan mas'alo marka xadiidkan isaga darajadiisa marka aqalu axwaalihi waa inuu xasan uu yahay aqalu axwaalihi waana dhici kartaa marka inuu cillo leeyahay oo ninkan ikhtilaadka uu ku dhacay baa la rabaa isaga axwaashiisa in la ogaado ayb laakiin xadiid camr bnu shucayb aada loogu yaqaano waay ibnu cabdilbar istidkaarka wuxuu ku wariyey cumar bnu اlkhadaab wuxuu ka wariyey inuu xukumay arrintan oo kale il taagnayd laakiin aan wax lagu arkaynin ee qofkeedii laga riday ayuu huluthu diyatihaa u xukumay cumar gacantana sidoo kale iligana sidoo kale naam meeshaas marka xukunkan hadda xadiidkan marfuuca cumaraaba xukumay haddii marka cumar bnu lkhadaab uu xukumay xadiidkiina uu markaa xasan uu yahay isxaaq bnu raahuuyah ayaa ku tegey xadiidkan sidau tilmaamayo oo wuxuu yidhi isha aan waxba laga arkaynin haddii la fujiyo arshi muqadar ah bay leedahay arshiga muqadarkana waa huluthu diyatiha diyadeeda saddex marka loo qaybiya meesheed waayayuu yiri culummada marka imaamu maalik iyo abu xaniife iyo shaafici iyona waxay ku tageen xukuuma inay tahay zayd bnu thaabitna waxaa laga wariyey boqol diinaar ilig isha sidaasa marka la rido boqol diinaaruu xukumay imaamu shaafici marka wuxuu yihi boqolka diinaar taqdiir uma xukumina xukuuma ahaana u xukumay marka yacni jinaayaadka marka laga hadlayo haddana jinaayana wax go-an ayaa sharcigu u sameeyey arshi muqadara la yidhaahdayo intaas ayaa sharcigu u gooyey jinaayo waxaa jirto oo sharcigu uunan waxba u gooynin oo qur-aanka iyo sunnadii aan waxba loogu gooynin laakiin qaadigu uu ku ijtihaadayo maa yaraahu qaadin xukuumaa la dhahaa midaas marka xukuumada waagii hore marka addoonaa lagu qiyaasi jiray addoon fayow ayaa laga dhigaa meequu joogaa intaas asagiioo marka gacan la ama yacni jinaayadan oo kale ay ku dhacday meequu joogaa intaas intaas iyo intaan meeqay isu joogaan markaas nisbada ka maqan ayaa markaas hadhow wax lagu saleynaa marka xubintan diyadeeda meeqay ahayd nisbadeeda meeqo addoonaa marka in laga qiyaasto loo baahanayo hadda addoon ma joogaban waxaaba laga qiyaasta hadda adda addoon ma jiro see la yeelaa marka qaadiga ijtihaadkiisa un maa yaraahu qaadin waxay qaadiga un ou arko ayaa marka la xukumayaa oo la maamulaa markaas marka alimaamu shaafici iyo imaam maalik iyo abu xaniifa iyo waxay dhaheen arrintan waa ijtihaad qaadi cumar iyo zaydna ijtihaaday ku gaareen arrintu ee wax muqadar ah ma aha mar walbana waxaa muhima in la fiiriyo qofkan waxyaabo badanoo wax laga qiyaaso karaa jirta hadda hadduu isdaaweyn maago ama uu wax isku sameyn maago meeqaa qarash ku baxaayo xubinta meesha ay ku taallo waxyaabo badanaa laga qiyaasan karaa oo qaadiga uu kaka qiyaasana qaala baabu caqli اlasnaani ilkihii diyadooda caddaynteedii buu u baab yahay ilkaha oo qofka haddii ilig laga bixiyo meeqaa diyada iligu uu yahay wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu mucaawiyata qaala xadaanaa cabaadun waa cabaad bnu اlcawaam moxamed bnu mucaawiyahana waa moxamed bnu mucaawiyata bni maalij alanmaatiyu abu jacfar saduuqun rubamaa wahim nasaa-i bisa u wariyo qala xadaanaa cabaadu wacbaad bnu اlcawaam can xusayni wa xusayn bni dakwan almucalim can camri bni shucaybin can abihi can jadihi qaala qaala rasuulu lahi sal slam fi lasnaani ilkaha hamsun min alibili shan geel ayaa ah ilkaha marka ilig walbaa shan neef oo geela shanta goormaa marka uu qaadanaa qofka marka iyaga dhanba la siibo iligii baa laga riday kulligiis waa soo dhacay dhulkuu kusoo dhacay shanoo iligiiba waa shan gowsaha iyo miciyaha iyo ilkaha hore farqi uma dhexeeyo waayo nebigu sidaanuu xukumay sala allahu calayhi wasalam halkii ilig marka shan halaad iligii way haddii iliga nus la jebiyana shantii qadarkooduu qaadana labay barbuu qaadana haddii thuluth la jebiyo waa la cabirayaa un marka intii ka maqan unbaa waxeeda uu ku qaadana ayb haddii ciridkii iligii intuu ka riday ciridkiina aafo uu gaarsiiyey ciridku xukuumo iyo waxba u yeelanaan ciridka xukuuma u yeelana ilmo yaryar haddii ay yihiinna oo ilig markaa ilkaha hadday ilmuhu qofku ilkaha markay u dhacdaan kabacdi haddii laga rido de arshigan marka muqadarkaa waa kan shan halaad ilmaha yaryarkaa intuunan iligii usoo u dhicin haddii iliga laga riday oo usoo baxana xukuumo iyo wax noocaasa iska noqonaysaa marka baabkan waa laga tega ayb haddii marka isagoo laga riday soo nin weyn oo iligii inta laga riday ilaahay amarkiisa oo usoo baxayna ee taas waa nicmo min allaahi uu ka helay arshigiisi wixiisi waa rabaa adhow marka ninkii iligii waa qabaa wax ma la dhahayo waxaa lamida lamid noqon karto iligii baa ka dhacay waa laga riday arshigiisii waa shantiisii halaad waa leeyahay intuu soo qaatay oo kabtay meeshii baa lagu celiyey waxbaa loo waa loo habeeyey iligii lacagtii soo celi la dhihi maayo waxaasi marka iligan rididiisaas ayuu shantan ku helay hadduu asagu ilkihiisa samaysanaya say u taallaan mar walba marka waxaan u waa waajibeen hadhow marka dantiistaa la geeyey iligii meeshiyaa lagu celiyey hadda waa adag yahay wax ma helaayo qofkaani ma la dhahayo inkastoo ku celinta lafteeda war uu ka jiro wbihi qaala akhbarana alxuseyn bnu mansuur qaala xadaanaa xafs bnu cabdiraxmaan qaala xadaanaa saciid bnu abi caruubata can maطarin can camri bni shucaybi can abihi can jadihi qaala qaala rasuulu llahi sal l slam alasnaanu sawaaءun ilkuhu waa isku mid hamsan hamsan waa shan shan halaad baabu caqli اlasaabici faraha diyadooda cadaynteediiba u baabaya faraha diyada laga bixinayo ama lugaha ku yaalaan ama gacmaha ku yaalaan wabihi qaala akhbaranaa abulashcad wahuwa axmed bnu lmiqdaam alcijliyu saduuqun qaala xadaanaa khaalidun waa khaalid bnu اlxaariث alhujaymiy albasriyu hiqat can saciidi can qataadata can masruuqi bni awsin wahuwa tamiimiyu maqbuulu can abi muusa can الnabiy sal l slama qaal fi lasaabici faraha cashrun cashrun toban toban ayaa ah hashii far waa toban marka marka iyada marka farta dhan la gooyo naam qofka jinaayadeeda naam suul ha ahaato faryara ha ahaato meeshay rabta ha ahaato cumar baa waxaa laga wariyey madhab isaga wuxuu qabay faraha waa kala duwi jiray suulka iyo isku mid ma ka dhigi jirin faryarada laakiin markii xadiidka uu maqlay waa iska dhaafay xukunkaas wbihi qaala akhbaranaa cmru bnu caliyin qaala xadaanaa yaziid bnu zureyc qaala xadaanaa saciidu can haalibin الtamaar waa haalib bnu mihraan atamaar can masruuqi bni awsin can abi muusa alashcariy ana nabiy اllahi sal l slama qaal alasaabicu sawaaء cashran toban wabihi qaala akhbaranaa cmru bnu caliyin qaala xadaanaa mxamed bnu jacfar waa gundar qaala xadaanaa saciid bnu abi caruubata can haalibin الtamaar can xumayd bni hilaal marka fiiri marka beyna masruuq haalib iyo masruuq iyou dhexgeliyey xumayd ibnu hilaal u dhexgeliyey marka xadiidka waa laysku khilaafay marka xumayd maku dhex jiraa mase kuma dhex jiro daara qutni aطraafu اlgharaa'ib wuxuu ku yidhi walmashhuuru can ibni abi caruubata can haalibin الtamaar can xumayd can masruuq cilalkana wuxuu ku yidhi markuu khilaafka sheegay wasawaabu qowlu shucbata wabni culaya ilaa ana shucbata rubamaa shaka faqaala masruuq bnu aws aw aws bnu masruuq riwaayadii shucbana waa soo marnay soo maaha maya sooma marin ayb midaas baa marka wuxuu leeyahay yaa yaa sawaab shucbana marka riwaayadiisa iyada waxay ahayd wuxuu sheegay haalibku inuu masruuq ka maqlay can haalibin qaala samictu masruuqa bna awsu yiri meeshii marka ninka zaa'idkaa uu ku jiray hadda waa can riwaayada naaqisadaana samaacayba caddaynaya marka waxaa saas hadday tahay marka oo la rajaxo riwaayadaas hore xumayd inuunan meesha ku jirin dikru xumaydin fi lisnaadi min almasiidi fi mutasili اlasaniid ayuu noqonaa markaas can masruuq bni awsin can abi muusa can الnabiy sal l slama qaal alasaabicu sawaaء cashrun cashrun wabihi qaala akhbarana alxuseyn bnu mansuur qaala xadaanaa xafsun wahuwa bnu cabdiraxmaan albalkiyu can saciidi can haalibin الtamaar can xumayd bni hilaal can masruuq bni aws waa la mutaabiceeyey marka gundar can masruuq bni awsin can abi muusa qaala qadaa rasuulu اlahi sal l slam ana alasaabica sawaaء cshra cshra min alibil wabihi qaala akhbarana xuseyn bnu mansuur qala xadaana cabdullahi bnu numayr qala xadaana yaxya bnu saciidi can saciid bni اlmusayab anahu lama wujida alkitaabu markii la helay aladii cinda ali camr bni xasmin agtooda ahaa aladii dakaruu ay sheegeen ana rasuula اlahi sal l slama kataba lahum inuu u qoray wajaduu fiihi waxay ka heleen dhexdiisa wa fii maa hunaalika meeshaa dhexdeeda waxa oo min alasaabici fara ah cshran cshran toban toban wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanii qataadatu can cikrimata can ibni cabaasin radia allahu canhuma can الnabiy sal l slama qaala haadihi wahaadihi sawaaءn tan iyo tan waa isku mid yacni اlkhinsara wاlibhaama marka xadiidkii hore oo baabkaba uu ku bilaabay khaalid can saciid iyo isaga abulashcadkaana la gooni noqday baabka xadiidka ugu horeeyo imaamu daara qudnina wuxuu yidhi walaysa huwa cindii bimaxfuudin can qataadata soo cilaynayana waa tan hadalkee daayi-anshe xumayd inuu ku jiro ayb riwaayada marka shucba ma taalo annaga dalkan ma noo taalo ayb wa bihi qaala abaranii wa bihi qaala akhbaranaa nasr bnu caliyin qaala xadaanaa yaziid bnu zureyc qaala xadaanaa shucbaة can qataadata can cikrimata can ibni cabaasin fahadihi wahadihi sawaء alibhaama wاlkhinsara tan iyo tan waa isku mid suulka iyo faryarada waa isku mid wa bihi qaala akhbaranaa cmr bnu caliyin qaala xadaanaa yaziid bnu zureyc qala xadaanaa saciid can qataadata can cikrimata can ibni cabaasin qaala alasaabicu cashru cashru wbihi qala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudi qala xadaanaa khalid bnu اlxaariث qala xadaanaa xuseyn اlmucalim can cmr bni shucaybi ana abaahu xadaahu can cabdillahi bni camri qaala lama اftataxa rasuulu اllahi sal l slama makata nebigu marku maka furtay qaala fii khudbatihi wuxuu ku yidhi wafi lasaabici cashrun cashrun faraha waxaa ku sugan shan shan ee toban toban toban toban ayb wabihi qaala akhbaranii cabdullaahi bnu lhaytham marka shantan farood iyo waxaa isku mid noqonayo kafka dhan waayo hadduu qofku calaa cashaan qof ka gooyo gacantiibuu gooyo konton halaadaa laga rabaa haddii uu nin muslima u yahay haddii uu faraha ka gurana shanta farood isagoo gacantii ka wada gooyay unbay la mid tahay waa kontonkii u qaadana toban toban waa ileene wbihi qala akhbaranii cabdullahi bnu lhaytham abu moxamed albasriyu nazilu raqa laa ba'sa bihi rawaa lahu الnasaa-iyu qala xadaanaa xajaaju qala xadaanaa hamaamu qala xadaanaa xusaynu ilmucalim wabnu jurayji can camr bni shucaybi can abihi can jadihi ana nabiya sal l slama qaala fii khudbatihi wuxuu ku yidhi wahuwa musnidun dahrahu isagoo dhabarkiisa tiirinaya ila lkacbati kacbada xaggeeda u tiirinaya alasaabicu sawaaءun faruhu waa isku mid ayuu ayb intaa marka yani wax uga hadlataan qaala baabu lmawaadixi daqarada madaxa lagu dhufto madaxa caddeeyo almuudixa waxaa weeyaan daqarka madaxa caddeeyo halkan hadda marka waxuu gelaa shijaajka ashijaaj daqarada shijaaj ama shaja daqarku madaxa iyo wejiga bisuu ku saabsan yahay xubnahan kale daqar ma ka suurtoobayo madaxa iyo wejiga marka haddii wejigii ama madaxii lagu dhufto nabar oo madaxii lafti ou caddeeyo intuu maqaarkii macnaha uu dilaaco maqaarkii ee markaa madaxii ou caddaado lafti yani caddayso wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudi qaala xadaanaa khalid bnu اlxaariث qaala xadaanaa xuseyn ilmucalim can camr bni shucaybi ana abaahu xadaahu can cabdillaahi bni camri qaala lama اftataxa rasuulu llahi sal l slam makata nebigu markuu maka furtay qaala fii khudbatihi wuxuu ku yidhi wafi lmawaadixi khamsun khamsun daqarka lafta caddeeyo shan shan ayaa ah marka halkaanu ka daqray shan waay meel kaleu ka daqray shan kale laakiin labada daqar hadday isku furmaan oo isaga ou isku furo ajnebi ounan isku furin maruu daqray waa caddeeyey madaxi meel kale u dhowow ka daqray waa caddeeyey labadii marka waa haddana nabar saddexaaduu ku dhuftayoo isku furaayo labada labadaas hal muudaxay noqonaya markaas hal muudax hadday laakiin xaajis oo u dhaxeeyo laba muudaxayn laga xisaaba markaas haddii qof ajnebi ah oo isku furayna laba muudixa unbay ahaanayn ninka ajnebiga wixiisa waxba ama maaduun ha ahaada ma yownan ahaanin mararka qaar marka yacnii muudixada marka waa nabarka daqarka keliya qisaas aqbali karana waa asaga amaa waxa kale qisaas ma ka suurtoobaya mukaafaaan ka suurtoobayn waxaa kaley leeyihiin sidoo kale dadaqaradu marka magacyo badan bay leeyihiin madaxa ama wejiga ku dhaco qaarkood marka yacnii arshi muqadaray leeyihiin kuwo kalena ma laha arshi muqadara dhaawacyada jirka soo gaarana arshiga waxaa arshi muqadara kale jaa-ifada oo iyadu marka laga bilaabo marka halkaas dhuunta laga soo bilaabo meeshay godka ka tahay ilaa iyo halkaas marka kaadihaysta ama qaska ilaa iyo intaas ku xeeran oo dhan haddii marka ama toorey ama xabad ama uu qofka wax uga dhufto oo uu yacni markaa wax ka galaan meeshaas ay galaan oo uu joofka uu gaaro thuluthu diye waayo iyada diye marka saddex loo qaybiyo meesheed waayo marka hadduu meel ku dhufto xabaddii calooshay ku dhacday meel kaley ka baxday laba jaa-ifa waay marka meeshaan ay ka gashay iyo meeshaan ay ka baxday laba duleel waayo qofkaa laba jaa-ifaa loo xisaaba aduu marka laba xabad saddex xabadood ku dhuftay oo dhowr meel oo uga dhuftay waxaa laga yaabaa diyadiisa wax ka badan inay waajibto hadday jaa-ifooyinku bataan mararka qaara waxaa laga suuray karaa laba diyo iyo saddex diyo yaaba yaa ka suurtoobi kara dadka qaar marka waxay leeyiin haddiiba la dila qofkaas hal diyo u qaada lahay waxaan tirada badan maxay tahay ninkaan nooloo socdo diyadiisa ka badan qaadanayo oo u qaadanay dhakhtarka waxa uu laftiisa jeexaayo ama uu meesha si uu u galo jaa-ifo kaley noqonaya iyadana waayo dhakhtarka isaga waa loo idmay laakiin yaa sababay ninkaanaa sababay mararka qaar marka waxaa laga yaabaa isaga inuu laba jaa-ifo geysto dhakhtarkii meel jeexay yacni saxaradii meel laga soo saaro haddana in loo duleeliye yaa laga yaaba meel kale tubo kale inta la duleeliy dhiiggii in laga soo bixiyo waxaa laga yaabaa meeshaas marka inay shan ama lix jaa-ife ay kulmaan qofku marka haddii de sharciga lagu socdo qofku waa is-ilaalina ilaa xaddi ma laakiin haddii iska undalaqso ay noqoto de dadkiyaa qiimo beelaya waa sidaa annaga aan naqaano wahay markaasuu qofku la yaaba waxaan aada xukumaysaan maxay tahay uu kuleeyahay nacam boqol iyo toddobaatan halaad kitaabkay ku taallaa waa waa xanaaqa waa qaylinaya nacam marka kalena waxaan inaad yacni jinaayadan iyo waxaan inay iska dhaafaan ma ma gartaan mawaadixdii marka xukunkooda waa khamsun khamsun hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi